bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed tobanka bisha diseembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baydhabo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona halkaasi si diira loogu soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaana gegada diyuuradaha ee magaalada kismaayo ku qaabilay kuna soo dhaweeyey madaxda maamulka jubba oo ugu horreeyay madaxweynaha maamulkaasi sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud socdaalkiisa ayaa lagu tilmaamay inuu yahay ka qaybgalka sagootinta ciidamo ka tirsan sariliyoon oo dib loogu celinayo gudaha waddanka inkastoo aan la ogeyn sababta rasmiga ee ka dambeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa sidoo kale in kulamo goonigooni a uu la qaata bulshada qeybaheeda kala duwanee ku dhaqan magaalada kismaayo inta halkaasi uu ku sugan yahay iyadoona islamaanta lagu wada madaxweynaha inuu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ka hor inta uusan gaarin magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa la tilmaamay in si aadaa loo adkeeyay ammaanka magaaladaasi iyadoona ciidamada maamulka jubba ay ka qayb qaadanayeen sugidda ammaanka goobaha ka baxsan gawada diyuuradaha iyo sidoo kale gudaha magaaladaba waxaana arrintan ay qayb ka tahay sida la tilmaamay ka warqabka gaarista madaxweynaha jamhuuriyadda ee magaalada kismaayo sarkaal ka tirsan ciidamada maamulka jubba oo lagu magacaabo gaboobe xasan oo warbaahinta la hadlay aroortii hore saaka ayaa tilmaamay in magaalada ammaankeeda si aadaha loo adkeeyey si loo xaqiijiyo ammaanka wafdiga madaxweynaha uu horkacaya ee ku wajahnaa magaalada kismaayo inkastoo haatan si rasmi ay u gaareen magaalada kismaayo magaalada kismaayo dandood ma aha laakiin ciidamada waxay ku jiraan heegan dheer oo amniga xaggiisa ah wufuud ka imanaysa muqdisho oo madaxweynuhu horkacayo la sugayo ayaa amniga daraadeed loo adkeeyey gudaha iyo dibadda magaaladaba waxaan filayaa uu imanayaa kolley maanta kismaayo wuu imanayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh marka sidaa daraadeed bay ciidamadu dhammaan amniga ay diyaar u yihiin iyo heegan dhammaan dibadda garoomada gudaha magaalada dhammaan meel walba askari baa taagan iyadoon magaalada aan lahayn hadda waa madaxweynihii soomaaliya wuu iman karaa dee kulley hawl walba wuu iman karaaba waa taas isweydiin ma laha isla wararka madaxweynaha jamhuuriyadda aynu ku jirnay maalintii shalay waxa uu ku dhawaaqay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha cubeybad cusub ee beddelka u noqonaya ra-iisul wasaarihii hore ee waayey codka kalsoonida baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed iyadoona maalintii shalay si rasmi ah loogu dhawaaqay cumar cabdirashiid cali sharmaarke inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya munaasabad ka dhacday aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaga dhawaaqay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya muddada ka dhiman xilliga dowladda ee hogaami doono golaha fulinta ee xukuumadda waxaana u tilmaamay inuu ka filayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu soo dhiso xukuumad loo wada dhan yahay taasoona wax ka tari karta xaaladda dalka haatan uu marayo galabta marka waxaa farxadii sharaf weynay ah in aan magacaabo ambasador cumar cabdirashiid inuu noqdo prime minister soomaaliya ambasador cumar waxaan farayaa ra-iisul wasaaraha cusub in uu soo magacaabo xukuumad cusub oo maxaa ah noqota xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xukuumaddaas oo aan rajaynayno inay ahaato xukuumad qancisa raalli garaysa raalli ka wada yihiin ka wada tirsan yihiin dadka soomaaliyeed oo dhan sida ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan aniguna muxuu ahay hortiina waxaan ku ballan qaadayaa ra-iisul wasaaraha cusub inaan ku garab istaagi doono oon kala shaqayn doono sidii hawshiisa xilkiisa qaran ee waajib oo uu guulaysan lahaa waxaa kaloo rabaa inaan ku daro in magacaabista ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmarke inay ahayd go'aan anigu aan gaaray ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan sidaa uu dastuurku farayo kadib markii aan la tashiyo badan aan la sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta intaba xaqa dastuuriga ah ee madaxweynaha jamhuuriyaddu leeyahay ayay ahayd magacaabista waan sameeyey la tashigii loo baahnaa iyo intii duruufuhu ay noo saamaxayeen ee aan la tashanaynay dadka soomaaliyeed ee qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ama bulshada ah iyo dadka saaxiibada soomaaliya la ah ee u taagan hadiyo jeer soomaaliya inay guulaysato inay ku garab istaagaan waan kala tashanay waxaan rajaynaynaa in ilaahay idankiis ay noqoto dowladda xukuumadda cusub ee dhismaysaahis midii si sahlan oo dhib yar usoo gudbin lahayd uguna guulaysan lahayd hamiga aan leenahay ee soomaaliya oo dhan ay leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhanka kale ugu baaqay in uu soo dhiso ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xukuumad tayo wanaagsan taasoona wax ka qabata ammaanka haatan ee dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka jireen qulqulatooyin dhanka ammaanka ah oo kusii baahayay magaalada muqdisho iyo goobo badan oo ka tirsan goobaha haatan ay maamusho dowladda federaalk ah ee soomaaliya
qayb weyn oo hormuuda iyo ka qaadato ay xaqiijiso dhismaha maamul goboleedyada kuwii hadda dhisanna sidii ay usii xoogaysan lahaayeen u taabageli lahaayeen kuwa dhimanna loo dadejin lahaa oo dhammaan dalkoo dhammi uu ka dhaboobi lahaa nidaamka bilowgii nidaamka federaalka ee aan ballan qaadnay in aan samayn doonno hamiga aan leenahay ee soomaaliya oo dhan ay leedahay oo waaweyn oo ay ugu weyn yihiin in dalka lagu soo dabaalo nabad laguna guulaysto lana soo gebagabeeyo dagaalka xanuunka badan ee muddada dheer ee qolooyinka nabadiidka ah ay shacabka soomaaliyeed oo dhan kula jiraan xukuumadda cusub waxyaabaha kale oo aan uga fadhina waxaa ka mid ah horumarinta hay-adaha amniga isku dhafka ciidamada aan horey u ballan qaadnay xukuumaddii horena ay wax ka bilowday oo socday oo ah wiilka qoliga haysta ee jooga laawicadda ilaa maxaan ku raadaye raas muxuu ahaay raasgambooni inta u dhaxaysa oo dhan maxaan ku ihahdaye in ciidan leh muuqaal qaran oo soomaaliyeed oo daacad u ah dalka iyo dowladnimada iyo diinta in maxaan ku ihahda sidii loo dhisi lahay ugu dhaqsaya badan oo ciidamada joogaahi laysugu dhafi lahay ayadana waa muhiimadaha kale waaweyn
cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa dalbaday in lagala shaqeeyo dhismaha xukuumadda cusub ee la filayo inay howsha kala wareegto xukuumaddii ka horeysay waxa uuna tilmaamay in haddii ay la shaqeeyaan dhinacyada kala duwan sida baarlamaanka iyo madaxtooyadaba ay wax badani ka tari doonaan xaaladda haatan uu maraya dalka soomaaliya isbeddelna ay ku samayn karaan sida uu ka dhawaajiyey cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka hadlayay munaasabadii lagu magacaabay maalintii shalay waxa uuna dhanka kale tilmaamay in dhankiisa uu ku dadaali doono inuu soo dhiso xukuumad tayo wanaagsan leh marxaladda dalka haatan uu marayana ka bixi karto walow uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke inuu haatan wakhtiga ay haystaan uu yahay mid aada u kooban madaxweynaha marka hore waan ka aqbalay waan uga mahad celinaya runtii kalsoonida iyo iyo fursadda intaba waktiga xaadirka ah ee yacni ay weli dhiman tahay howl badan oo sidii loo hiigsado 2016 doorashadeed waxaan rabaa inaan u ballan qaado wixii wanaago igu horeeyey inaan kaabo insha allah wixii dhiman in la dardargeliyo waliba iyadoo waktiga aad u yaryahay haddana inaan insha allah ka tallaabsano inaan hiigsiga 2016 aan gaarsiino ummadaan meel ay doorasho ka geli karaan insha allah waxaan gudow geli doonaa sidii xukuumad loo soo dhisi lahaa sida ugu dhaqso badan annagoo la tashanaya madaxweynaha gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka xildhibaanada ummadda soomaaliyeed gobollada intaba si loo helo dowlad dalka iyo dadka ku shaqaysa insha allah waktigana waa yaryahay waxaan hadoorsanaya gacan baarlamaanka soomaaliyeed inuu gacan xoog leh la siiyo si ay u fududaato hawshaas inaan gudubno magacaabista cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa ahayd mid in badan la saadaalinayay iyadoona kal hore uu soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kulamana uu kula qaatay kahor magacaabistiisa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudaha aqalka madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaana in badan siyaasiyiinta u dhuunduleesho arrimaha siyaasadda soomaaliya ay taxliilinayeen in madaxweynaha soomaaliya uu u magacaabi doono ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke walow ay jireen shakhsiyaad kaloo si aada loo hadalhayay inkastoo arrintaas haatan ay dhinac u dhacday haddaba maxaad ka taqaanaa taariikh nololeedka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo shalay si rasmi ah u noqday ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo markii labaad noqonaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho sideed iyo tobankii bishii juun sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii waana afar iyo konton sano jir cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu muddooyinkan siyaasadda maadooyinka siyaasadda iyo sidoo kale dhaqaalaha ka bartay jaamacadda carleton ee ku taalla magaalada ottawa ee dalkaasi canada qoyska cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa la sheegay inay degeyiin magaalada virginia ee dalkaasi maraykanka waxa uuna haystaa dhalashada wadamada soomaaliya iyo canada waana wiil uu dhalay madaxweynihii labaad ee ugu horreeyey soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke cumar cabdirashiid waxa uu lasoo shaqeeyey hay-adaha qaramada midoobe waxaana ka mid ahaa dalalkii uu kasoo shaqeeyey koonfurta suudaan gaar ahaan gobolka darfuur iyo sidoo kale dalka siraleon ama sri lanka marka uu horeysay ee siyaasadda soomaaliya waxa uu soo waxa uu kasoo muuqday sanadkii labada kun iyo sagaalkii bishii saddex saddex iyo tobanka bishii februari labada kun iyo sagaalkii uu madaxweynihii xilligaasi sheekh shariif sheekh axmed u magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya kadib markii baarlamaanka uu waxaana baarlamaankii xilligaasi jiray uu ku meelmariyey cod aqlabiyad leh cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaana xilka ra-iisul wasaarenimo ka degay kow iyo labaatankii bishii setembar sanadkii labada kun iyo tobankii markaasoo uu waayay codka baarlamaanka xilligaasi jiray kadib markii loo lagu eedeeyey in xukuumaddiisa ay wax qaban weysay bishii juun ee sanadkan cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxaa loo magacaabay danjiraha soomaaliya u fadhiya maraykanka waxaana muddooyinkii dambe uu ku sugnaa halkaasi asigoona dowladda u qaabilsanaa dalka maraykanka ama ahaa safiirkii dowladda soomaaliya ee dalkaasi maraykanka cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa waxa uu noqday ra-iisul wasaaraha mar kale kadib markii uu soo magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa haatan waxay tilmaamayaan in uu yahay shaqsiga loo magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya shaqsi aad ay u qabowdahay dhanka siyaasad ahaan waxaana la tilmaamayaa inuu yahay shaqsi dhammaysan kara muddada u hartay dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona wax khilaaf aysan saameynin asiga iyo madaxweynaha soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka galmudug ee u hogaamiyey cabdi xasan cawaale qaybdiidna waxa uu ku baaqay in si deg deg a xal looga gaaro dirirtii dhowaan ka dhacday qaybo ka mid a gobolka galgaduud gaar ahaan dhuusamareeb iyo degmada guraceel waxa uuna sheegay cabdi xasan cawaale qaybdiid in arrimahaas ay yihiin kuwa dhaawici kara dadaaladii loogu jiray maamulo sameynta deegaanada gobolada dhexe ee dalka soomaaliya cabdi xasan cawaale qaybdiid madaxweynaha maamulka galmudug ayaa waxa uu tilmaamay inaan haatan loo baahnayn in halkaasi dirir ay kasii dhex socdaan waxa uuna sheegay dhankooda inaysan waxba kala hari doonin ay ka qayb qaadan doonaan xasilinta iyo sidoo kale joojinta dirirta ka soconaysay muddooyinkii dambe gobolka galgaduud waxaan u arkaynaa rimiska runtii masiir daraa weeye ma ahan meesha waxa loo fadhiyo waxay ahayd duu heshiisiin iyo shir iyo maamul dhisid baan hadda gobolada dhexe u fadhiyeen marka waa rin uun nasiib darooyinka dhacay ka mid tahay runtii waanan horena waan uga baaqnay idaacadaha dadka walaalka ah oo maarata meeshaas wixii dhibaato ah oo jira in la demiyo ilaa haddana waxaan ogahay in dadaal badan laga galay dhinaca maamulka iyo muxuu ahaa culummada iyo dadka odayaasha deegaanada oo dhani dadka waxgaranaya oo dhani waxay ka galeen dadaal oo ah baaq hadday tahay iyo lahadlid hadday tahay runtii waana dad badan aan la hadalnana waa soo dhaweeye marka haatanna waxaan ugu baaqaynaa walaalaheen in arintaas dadka qof waliba oo xoogiisa ku tijaabay inaysan noqon annagu dabcan ka mid baa nahayoo haddii loo baahdo waxay nooga baahdaan walaalaheen maaragta annagu diyaar baa ula nahay arintaas wixii nabad iyo muxuu ahaa xal u noqon kara annagu waxba kala hari mayno waxaa mar kale dib u soo noolaanaya xiriirkii ka dhexeeya wadamada maraykanka iyo kuuba oo muddo konton sano ah ka hor la tuhunsan yahay inuu hakad ku yimid dowladda maraykanka iyo kuuba ayaa ku dhawaaqay inay bilaha soo socda ay bilaabi doonaan wadahadallo looga golleeyahay in dib loo soo nooleeyo xiriirkii labada dhinac u dhexeeyey labadan dal ayaa muddo konton sano ah wax cilaaqaada aan lahayn waxayna isku jireen xiriirkoodii diblomaasiyadeed maraykanka ayaana tobankii sano ee ugu dambeeyey xayiraad ku soo rogay dalka kuuba madaxweynaha maraykanka barack obama iyo sidoo kale madaxweynaha kuuba raul castro ayaa qadka teleefoonka ku wada hadlay waxaana la tilmaamay in labada dhinac ay isla garteen in dib loo nooleeyo xiriirkii ka dhexeeya labada wadan ee muddada dheer hakadka u ku yimid warkii o aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh